magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa ka socda dhismaha bangiga dhiiga dalkeena kaasoo hadda maraya heer gabagaba hirgelinta bangigan ayaa waxaa baahi weyn u qaba bulshada soomaaliyeed gaar ahaana kuwa bukaanada ah oo aan dhaqso ku helin dhiig maadaama dalka aanay ka jirin goob lagu keydiyo dhiiga agaasimaha waaxda qalabka iyo daawada ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor maxamed cadow oo isaga iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ay kormeereen dhismaha bangiga dhiiga ayaa ka warbixiyay ahmiyadda bangigan waxyaabaha kaleeto oo aan isbitaalka intaan joognay aan kusoo aragnay waxay kormeerka aan ku tagnay bangiga dhiiga oo muddo lagu taamayay in soomaaliya laga hirgeliyo iyo baahida loo qabana ay muddo badan soo laalaabatay madaxda qarankana ay dadaaladaas ay muujiyeen maantana marahaya gabagabadiisii meeshii ugu dambeeyey oo qalabkiisii iyo wixiisii dhan la keenay dadkii ka howlgeli lahaana ay u diyaarsan yihiin mar dhowna la rabo insha allahu in la furo oo mataqaanaa oo noqdo meel laga sablaay gareeyo dhiig wixii looga baahan yahay oo dhan waddanka waxaaba ugu badnaatay magaalada muqdisho oo mar badan ay kusoo laalaabteen mataqaanaa baahi badan oo dhiigaas loo qabo sidoo kale agaasimaha waaxda qalabka iyo dawada ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor maxamed cadow oo kormeeray isbitaalka banaadir ayaa bogaadiyey shaqaalaha isbitaalka sida ay ugu shaqeeyaan bulshada soomaaliyeed maanta waxaan kormeer ku imaaday isbitaalka hooyadii dhalaanka ee banaadir oo runtii shaqo aada iyo aada u wanaagsan ay ka socoto dadyo fara badan hooyooyin iyo caruur fara badan loogu adeegayo oo ka kala imaaday dhammaan degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka banaadir meelaha ka baxsan oo kaleeto ilaa gobolada laga keeno taas waxay ku tusaysaa adeega iyo shaqaalaha caafimaad ee ka howlgala isbitaalka banaadir sida wanaagsan ee habeen iyo maalin ay ugu soo jeedaan inay u adeegaan ummadda soomaaliyeed anagoo og maanta inay ku beegan tahay maalinta umulisooyinka adduunka ayaa haddana waxaan la kulanay xalay ilaa maanta dhowr canug oo ku dhaleen isbitaalka iyo hooyooyinkii dhaliyey oo aan la wadaagnay fariintaas iyo hambalyadaas ku aadan maalintaas isbitaalka waxaa kaleeto oo uu leeyahay oxygen balant oo ayadana oxygenkii baahida loo qabay xaqabtirtay oo wax badan ka qabatay oo isbitaalka keliya maahan isbitaalada kaleeto xataa magaalada ku yaalo kala shaqeeyo ka caawiyo mataqaanaa sidii ku heli lahaayeen isbitaaladaas maadaama aysan qabin warshadan oxygenka sameyso ama soo saarto inay isbitaalka ay ka caawiyaan arrintaasna arrin bogaadin mudan waaye oo aan ku bogaadinayo maamulka isbitaalka sababto ah waxaa loo joogo oo loo shaqeynayo waxaa waaya in la badbaadiyo maxaa la yihahdaa qof naftiis meel kastoo joogo marka mas-uuliyadda ka saaran qof kastoo mas-uula wixii uu qaban karo inuu qabto leadershipkaas iyo maxaa la yihahdaa furfurnaantaas iyo wada shaqeyntaasna waxaa uga mahad celinaya agaasin fartuun